xukuumadda somalilan ayaa gowrdhoweed sheegtay inay ka qayb qaadanayso gargaar aadaminimo oo loo fidiyo dadkii ay barakeeyeen rababkii dabeelaha wetay ka da-ay puntland sidoo kalena waxay tacsi u direen ehelada dadkii ku dhintay rababkaasi dabeelaha wetay ee kor u dhaafaya boqolka qof warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a ismaaciil xuseen farjar wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yoonis ayaa tacsi u diray shacabka reer puntland khasaaraha ka soo gaadhay roobabka dabaylaha wataa ee deegaanada puntland ku dilay dadka kor u dhaafaya boqolka waxaana uu muujiyey sida xukuumaddiisu arrintaasi uga xun tahay sidoo kalena wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde ayaa v o a khadka telefoonka ugu sheegay in ay somalilan ka qayb qaadanayso gargaar bini'aadanimo oo loo fidiyo dadka reer puntland ee waxyeelladu ka soo gaadhay roobabkii dabaylaha watay isagoo dhinaca kalena sheegay inay heegan geliyeen ciidamada milatariga iyo booliska ee somalilan si ay uga qayb qaataan haddii gudaha somalilan ay roobabkani waxyeello soo gaadhsiiyaan wuxuuna shacabka ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha godanka ah iyo togaga ama dooxyada si daadadka ka dhashay roobabkani aanay u waxyeelaynin labadii caanamaal ee ugu dambeeyey waxaa somalilan ka da-ayay roobab aan kala joogsi lahayn taas oo aan ilaa hadda lahaynin khasaare weyn oo ay geysteen marka laga reebo neefaf xoola iyo guryo waxyeella soo gaadhay sidoo kalena waxaa maanta gebi ahaanba la leexiyey duulimaadyadii iman jiray garoonka diyaaradaha ee hargeysa iyada oo duulimaadyadaas loo kala leexiyey berbera jabuuti iyo dirirdhaba kadib markii diyaaraduhu soo cagadhigan kari waayeen roobabka jira awgeed